wasaaradda macdanta iyo batroolka jubbaland ayaa u kuurgashay khasaarihii uu geystay dab dhowaan ka kacay guri ku yaala xaafad ka mid a xaafadaha degmada kismaayo socdaalka kormeerka ayaa waxaa hor kacayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda iyo qaar ka mid a dadkii uu saameeyey dabkii kacay sii hayaha wasiirka wasaaradda macdanta iyo batroolka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda maxamed xuseen deeqow ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaarihii uu geystay dabka isagoona bulshada ugu baaqay inay iska ilaaliyaan in guryaha la degan yahay lagu dhex gado iibka shidaalka waxaan maanta soo booqanay meel dhibaatooyin aada u weyn ay ka dhaceen dhibaatooyinkaasooonay ka bilowdeen shidaal iyo guri la isku dhex gadayo khasaare waxaa soo gaaray lix qofood labana waa dhimatay sida idin muuqato waa guri caadi ah horeyna waxaa ka furnaa baqaar raashiinka lagu iibiyo iyo meel shidaalka lagu iibiyo baqaarkii raashiinka lagu iibinayay sidaan halkanba ka nooga muuqato wax u badbaaday ma lahaa qoyskii raashinka ku iibsanayay inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana ilaahay ha u boogadhayo annagoo ku soconnaa magaca wasaaradda macdanta iyo batroolka aniga iyo agaasimahayga oo maanta booqashadan iyo shaqaalahayga qaar ka mid ah waxaan u kuurgelaynay dhibaatada halkan ka dhacday iyo sababaha koosgareeyey iyo siday khasaaruhu ahaayeen intayba xogtaas iyadoo diyaarsan baan kolley wasaaradda la tagayna haddii ilaa yidhaahdo dowladdana waxay u magacaawday guddi u kuurgelayo dhibaatooyinka meeshan ka dhaceen sidii wax loogu qaban lahaa annagana waxaa nagala sugaayay siday wax u dhaceen inaan xog ururin fara badan soo aruurino intiina maanta waan ku guulaysanay alxamdulilaahi rabbialcaalamiin waxaan ka digayaa oo digniin iga ah dadweynaha shacabka ku nool jubbaland khaasatan magaalada kismaayo in ay iska ilaaliyaan guryaha iyo shidaalka la isku dhex iibinayo ama shidaalka iyo maqaayadaha la isku iibinayo ama shidaalka iyo badeecadaha kale ee la isku iibinayo in ay ka fogaadaan haddii aysan ka fogaanna waxaa imaan kara khasaare iyo sidaan iyo si ka sii badan baa laga yaabaa in naf iyo maalba lagu waayo marka taasna waa ka digayaa waxaan kaloo halkan fariin usii marinayaa hawada wasaaradda ganacsiga degmada maamulka degmada cid allaale ciddii u baahan in ay gasstation furtaan yaysan si fudud ku siinin warqadaha ilaa ay annagana soo maraan aan ogaano boseshanka gassstationka laga furayo ma meel gasstation lagu samayn karo iyo meelaan laga samayneyn assessmentiga markaan samaynay kadib ba waxaan soo siinaynaa warqadda ogolaashaha in ay gasstation halkaa ay noqon karto wasaaradda ganacsiga iyo degmadana waxaan ka codsanaynaa inay si wanaagsan nagala shaqeeyaan haddana sida ugu dhaqsaha badan waxaan soo saari doonaa haddii ilaahay ka raali noqdo within one week gudihiis waxaan soo saari doonaa awaamiir aan tallaabo sharci uga qaadi doono cid kasta ee lukulah shidaalka sida qaldan u abuuranayso businesskiisa